waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa istuudiyaha iyaga magaalada malban waa isniin taariikhdu tahay shan iyo labaatankii ogst laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil ku soo dhowaada war iyo wacaal wixii maanta naga soo gaadhay dalka iyo debaddaba waxaa baarlamaanka austaraaliya ka soo muuqanaya maanta kala qaybsanaan ka dhex taagan xisbiga isbahaysiga ee mucaaradka austraaliya oo ku saabsan yoolka austraaliya ee net zero qaar ka mid a xildhibaanada madaxa bannaan islamarkaana ka mid ah mucaaradka ayaa taageeraya yoolka horey loo dhigay in lagu gaaro net zero xildhibaan barnaby joyce oo ka tirsan xisbiga nationaliska ayaa dib u soo cusboonaysiiyey hindise sharciyeed uu ku doonayay in gebi ahaanba lagu baabi'iyo yoolka net zero taasoo uu xisbiga leybarka ee xukunka hayaa uu oggolaaday in maantaoo isniina laga doodo inkastoo ay hubaal tahay in hindise sharciyeedka mister joyce uu guuldarraysan doono ayay haddana tani muujinaysaa kala qaybsanaanta xildhibaanada nationaliska oo rabaa in qorshahan la tirtiro iyo kuwa liberaalka ee dhexdhexaadka ah oo raba in sidiisii hore loo daayo si ay u muujiyaan in ay taageersan yihiin wax ka qabashada isbeddelka cimilada qabanqaabiyayaasha bannaanbaxyadii shalayto ka dhacay qaybo ka mida austraaliya ayaa sheegay in taageerada falastiin ay gaadhay meeshii ugu sarraysay iyaga oo saadaalinaya debadbaxyo dambe oo kuwii hore ka sii ballaadhan ururka palestine action group ayaa ku qiyaasay in malborn iyo sydney midkiiba ay ka bannaan baxeen boqol kun oo qof halka ay brisbanna ku qiyaaseen konton kun oo qof laakiin booliiska ayaa dhinacooda ka sheegay iyaguna in malborn iyo sydney ay midkiiba ku dhoweyd tobaneeyo kun oo qof xubno ka tirsan ururka jews against the occupation ayaa ka mid ahaa dadkii ka dabadbaxayay sydney shalayto iyada oo mid ka mid ah ay s b s news u sheegtay in qaraabadeedii ku halaagsamay holocaust ay ku taageeri lahaayeen in ay diiddo xasuuq dagaalkan xasuuqa ah magacayaga ayaa lagu gelayaa laakiin codka yuhuudda iyo diinta yuhuuddu midna kuma saabsana xasuuq taasi gebi ahaanba ma aha mid ka mid ah qiimaha bulshadayada waan ka soo qayb galay debadbaxan waayo waalidkaygii beri hore ayaa lagu laayay dagaalkii labaada adduunka hadday noolaan lahaayeenna kuwo badan oo ka midii waxay igu boorin lahaayeen in aan bannaanbaxan ka soo qayb gala ayay tidhi israa'iil ayaa si adag u beenisay in ay waddo xasuuq caafimaadka guryaha iyo mushahaaraadka ayaa u muuqda in ay noqon doonaan mawduucyada ugu waaweyn ee labada toddobaada soo socda lagaga hadli doono baarlamaanka federaalka dowladda ayaa dib u eegaysa ballanqaadkeedii ahaa in la dhimayo qiimaha daawooyinka la qoro ee nidaamka p b s oo laga dhigi doono shan iyo labaatan dollar waxa ayna sidoo kale dowladdu waddaa sharciyo lagu adkaynayo xaqa shaqaalaha ee ah in la siiyo gunnooyinka saacadaha dheeraadka ah ee loo yaqaano penalty rates xukuumadda albanisa ayaa qorshaynaysa in ay soo hormariso ballaadhinta barnaamijka ku saabsan in dadka gurigooda ugu horreeya iibsanaya ay la yimaadaan rahmaad ah keliya boqolkiiba shan qiimaha guriga nidaamkan ayaa laga khafiifinayaa shuruudo hore oo ku xidhnaa iyadoo uu hadda u furan yahay qof kasta oo guri iibsanaya hogaamiyaha sare ee eiran ayaa ku dhawaaqay in ismariwaaga ka dhexeeya iyaga iyo maraykanka uu yahay mid aan xal lahayn isaga oo sheegay in tehraan ayan marnaba oggolaan doonin dalabaadka maraykanka ee la xidhiira barnaamijkeeda nukliyeerka hadalka aayatullah cali khumeyni ayaa yimid kadib markii wadahadalladii nukliyeerka ee u dhexeeyey iiraan iyo washington la hakiyey taas oo dhacday kadib duqaymo maraykanka iyo israa'iil ay ku qaadeen goobo nukliyeer ah oo iiraan leedahay intii lagu jiray dagaal soconayay labiyo toban maalmood bishii juun hindise sharciyeed cusub ayaa lagu doonayaa in lagu ilaaliyo dadka qaataa lacagta daryeelka ee dowladda iyadoo lagaga hortegayo nooc kale oo la mid ah nidaamkii aan sharciga ku salaysnayn ee la odhan jiray robodet sharcigan ayaa qadarin doonaa bidqabka iyo nolosha qofka inta aan dayn khasab lagaga qaadin xisbiga greenska iyo xildhibaano madax bannaan ayaa maanta oo isniin ah soo bandhigaya hindisahan iyaga oo qaatay soo jeedinihii royal commissionka oo aan laba sano kadib weli la hirgelin warkiina maanta oo isniin ah intaasuu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali